asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfayla weybaha ka dhawaada sana qodobada warkaan hiraabnimo idaacadda radio baydhabahanshaan ka door korona maamulka degmada baydhabo oo xilliyada qaar mamnuucii baawartu ku shaqeeya degmada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo madaxda maamul goboleedan iskuoreshara jenaraal abdi dheere ilaahay agnaarisa oo taasi kooban lanka sameeyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciidanka xaramo cad oo gacanta ka dhigkii xubno ku tirsan ur xubno hubaysan iyo baabuuryo wadeeg akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraabnimada radio baydhabo shanghai tioibanka door koron saddex qof oo la kadili goob oodbixin ah oo kiyaala etoobiya iyo sacuudiga oo diban bilaabo doona deeqda shidaalka ee bakistan hiraafayla dhegaystayaal waybo hiraabnimo taariikhda talabaatiyo lama abriil lamadu taariikhda ee talabaatiyo kowda bilo abriil lamada kun labaatiyo kowka labaatiyo sadiida abriil lamada kun labaatiyo kowka waana hiraabnimo arbaa-ew dhegaystayaal antaasi waana qodobadii warkaan hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa xilliyada qaar mamnuuci baawartu ku shaqeeya oo degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta qodobareedkan weynayn sii dhammaystiraya shuuriye gaashaanle dhexe xuseen keerow taliyaha ilaalinta canshuuraha gobolka baay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed iyo saxaafadda si wada jireen la hadaleen geeka welibani oo sheegana in baabuurtan safaraasa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo iyo gobollada kale iyo walaayika dambey tumiilamasaa iyo hangalo korna magaalada waananku baha korna taliya xuseen keerow iyo welibuuse sheegay in baabuurta weyn iyo baabuurta yaryar ee safaradanka bow gobollada iyo caasimadda iyo hangalo korna walaayika dambey tumiilamasaa magaalada meel allaala meeliyo ruugaan iyo baryaayaan hiraabtiyo hangalo koran magaalada taasi oo ka tilmaami in dakhliga magaalada laka kantaroolow saaslamada ammaankana usaknagado ko eedan fayla mawaamiirtaa sahabati sadaagaasimaa tab ku dheegaseen dadka beeska hal kontarool shiladiis ay saarnay dhammaan afarta kontarool beligtuu gaadidka ku baho waan ha ku galaayan tumu ilamasa hameenkii haddii la deyra baawur ha ku guduba koro walaa moota tami karta daqligana ka kontaroolame amniga beligtana ka sugannaaga saas daraadee gaadiid hameenkii hagala koro beligtun waana ku baha koro majala iri hooba dheera tuma ilamasaba la deera baawur walba meelimadaasyal baryoy saraadi hagaloy daqli ahaanna kontaroolkana kafay lahade amni ahaanna kafay lahade saas daraadee amarkaaskana nagni agaasimahana sheegi agaasimaha waaxda kastamadana hadala doona gaadiid hagala doona hameenkii beridkuun lanki kariyuday galbajii kulubahoy waana wal iska kontaroolo doona kontarooladana dadaruuga awaamiirtaas gaban way id nkamarayne taliha saldhiga amarkaasa bi unuun kontaroolkaaska jarna dhiniga daqliyada hijee wali abni baawr hamiin hagalaan taliha saldhiga wakiilku ah oo isu mas-uulidiin leh laakiin dhiniga daqliga baawar hamiin beritun hagala ma jaro dhinaga kaal cali cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weli buuse sheegay in tan yeeto too markaasi laka xakamay kor canshuurta laka qaado baabuurtaasi noocyadiio shalgadiisan dadku wakiilada ku gaadid gaadiidka isku gudubow magaalooyinka koonfur galbeed yaan isku koyne dadka wakiilada ku ah way fadaane hob ilaa hera ini awaamir libiya awaamirtaasoo ka saabsan ini baawar hangala korna ho bilaayar wala ay ku damboyto bila masac wala ay ku dambo ini baawar hangala korna dhammaan ganacsatadii dadkii wakiilada baawarta ku haay yaa awaami milaraayusilan control dakhliga oo guud koonfur galbeed marka walaay ku damboyto bila masac ini baawar hangala korna baawarna ku baa korna baydhabo magaalada baydhabo gaar ahaan marka way dhammaan ganacsada farnehe oo la ogeysiiyey ini baabuur aan ku gudubo korna hamiin waaba la deerato ilaa masaac ini baabuur baydhabo aan ku gudubaana waanu ku baana waana galaana marka awaamirtaasaa mar way fadaan geekini maanaa shirkaan jiraysaasa ka saabsanaay oo oo ganacsi una la kulagnay intaasaa ku bati marka dhammaan ganacsi way la farey la farey iniyo waajibaadkaas qaadadaan
baabuurta weyn iyo weli banta badan la adeegsaday qaraxyo taasi oo lakugumaado shacabka tallaabadun iyo weliba lankagonle inta laka xaqiijiya ammaanka iyo saaslimada in canshuurta la kontaroola
ciidan mahadsanta shuuriya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa casuumaad wey baandiray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirka ayaa dhiyi doona sabtida shirka ayaa weyba isku dhiyi doona caasimada dalka ee muqdisho kaas oo laisku warayso walaqabsoomi wala ku qabsoomi arrimaha doorashooyinka iyo heshiiskii labaatiyo toddobadii mey iyo dardargelinta shaqooyinka ah ku hirsan doorashooyinka dalka kulankan ayaa lakooda in ku qayb galaan dhammaan madaxda dowlad goboleeda iyo maamulka gobolka banaadir maalimihii laha dhaafi iyo weyba habahayay in madaxda maamul goboleedeeda qaarasho iyo wadan dadaalo la kafadow in hal magaalo laha ka kooba doorashooyinka maamul goboleedyada dalka iyadoo hadda heshiiskii labaatiyo toddobadii may hay laka heli in la magaalo kudhida doorashooyinka dalka balse hadda maamulada qaar yaa hajeediyeen in hal magaalo laha ka kooba doorashooyinka baarlamaanada dalka weli warkii hiraabnimay radio baydhabo ayaa dhegaystayaal la socotaan genaraal abdi dheere ilaahay ignaharis ah ayaa taacasiye kooban way ballan ka sameeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulanka ayaa taacasiyadan kooban lukudhiki iyo wayba genaraal abdi dheere lunku hadlaya walqobodkii iyo wada shaqayntii faylah iyo lafdhabarta u sanhaya bulshada soomaaliyeed kulanka wayba ku qayb galay mas-uuliyiin ku socota dowladda federaalk soomaaliya iyo qeybo ku socda bulshada rayidka ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kulanka markii hadhamaadu kadib wayba warbaahintan koreyn la hadlay zakiya oo ah taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed
bacdisalaan mas-uuliyiinta iga horeysay ayaa waxaa wixii hadal sheegay keliya waxaa rabaa mar walbo qof oo taariikhda soomaaliya u gala markuu dhinto waxaan soo xasuustaa qiso yar oo london anoo joogo igu dhacday oo nin oo maxaanku irahdaa ingiriisa anagoo sheekaysanayna mar wuxuu yiri qofka baniaadamku imase jeer buu dhintaa marka waxaan dhahani koley baniaadamka waxaan ku ogaa hal mar inuu nafta ay ka baxdo markaasuu wuxuu igu yiri waxaa jira dad oo laba jeer dhinta oo baniaadan miyaa dhahay haaw yiri sidee laba jeer u dhintaa wuxuu yiri dhimashada hore waa dhimashada caadi ah waa dad yacnaa adduunyadan wax kusoo kordhiyey bulshadooda saameyn ku yeeshay kadibna geeriyooda waa geeridii hore geerida dambena waxa weeyaan dadkooda intay ilaabeen taariikhdii iyo waxay abaalkii u galeen ayay mar labaad saaseet ku geeriyoodaan taariikhdiia marka hadda shaqadii ama sheekadii aseeta hadda igu soo dhacday intaa hadda maxaan ku rahdaan aan fadhiyey oo oo taxsidaan u fadhin oo walaalkeena cabdi cabdi dheere dhimashada hore cabdidheere anaga naguma xirno waa qadar alleh waana maxaanku rahdaa wayna dhacda allah u naxariisto laakiin mar labaad inuu dhinto taas waxay u taalaa waxaweyaan kow waa qoysku ka dhashay laba waa ciidanku ka tirsanaa saddex waa wasaaradii uu maxaanku rahdaa uu keydkiisa u badbaadiyey iyo afar guud ahaan dalka soomaaliyeed marka intii naga dhimata allah u naxariistaan leeyahay qoyskii cabdidheerena waxaan leeyahay samar iyo iimaan hadday joogaan wiilashiisa wiilal ka midaan waxaan jeclaan lahaa inuu maxaanku rahdaa khudbada wax laga siiyeysa anaga xataa naftirkeena anu barano oga ugu warhayno allah u naxariisto walaalkeena anaga kabuuliis ahaan xataa wuxuuna soo xasuusiyey waajibaadkeeni oo qaran oo na saarnaa uuna soo xasuusiyey in maxaanku rahdaa badbaadiye qaran iyo badbaadiye hanti iyo maal in loo xilsaaray booliiska wuxuuna noo noqday xusuus iyo taariikh gaaruu noogu tagay gaar ahaan jiilka cusub oo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aniga aan ka tirsanahay waxaase raje- rajeynayaa biidni illaahi tacaala cabdidheere inuun keliisasaan sayta ku noqonin taariikhdiisa halkaas saytan aniga haddaa boliisnahay horta kuma ilaabi doono insha allah waxaana si gaara nooga codsanaa wasaaradda arrimaha eh, dibadda maadaama uu badbaadiyey kaydkii arkiifiyadii in maxaan ku rahdaa departmentkaas ugu yaraan asiga lagu magac daro si ay dadka usoo xasuustaan wuxuu abaal ugu galay dalka allah u naxariistaan leenahay Een, dhammaantiinana samar iyo iimaan gaar ahaan qoysku ka baxay een, ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale een, dhammaantiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mas-uuliyiinta ku qaybgali kulankan ilaahay ignaarsa jenaraal abdi dheere walqobodshii la kuxusay ama warda shacabka soomaaliyeed la ka ogeysiiyay yawayba ku qayb-galay wasiiryawayba kumid ahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir qaloow wayba usuun erey wayba codsadaan in wiilal isuku tabi jenaraal abdi dheere iyo helaan tixgelin iyo garab istaag warbaahintii usuun ah la hadlay
muddo dheer fog ayaan isnaqiin ka hore dagaalkii sokeeye isagoo ka shaqaynaya wasaaraddan qorshaynta oo ciidanka booliiska meesha ilaalinayu ahaa haddaad aragtaan wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda arrimaha dibaddu mataana wey waa isku xiran yihiin waddo yar baa u dhaxaysa derbi yar baa u dhaxeeya derbiga waxaad arkaysaa waxaa ku yaal maxaa ladhihi hirid kaloo laga baxo hadda waa la weyneeyeba jamaal iyo wasaaradda waa weyneeyeen waa yareed hirid yareed halkaasaan ka soo bixi jirnay wasaaraddu waxay leedahay makhaayad weyn oo qurux badan oo wasaaradaha kale aysan meeshaa quraac soo raadsan jirnay horeya gadaal cabdidheere sidaasaan isku nuqeen wuxuu ahaa ciidankii ka shaqaynahayay ee ilaalinahayay wasaaraddan arrimaha dibadda cabdidheere alla yarxam allah u naxariisto taariikh buu nooga tegay shakhsi ahaan baanu aqanin dabeecad wanaagsan asluub badan ayuu ahaa Ee, waa qof walbaba wuu xus- wuxuu xusayaa maanta badbaadada ay heshay wasaaradda arrimaha dibadda oo ahayd wasaaradaha wasaaradda ugu culus sirtu dowladda ay taal heshiisyadii adduunkana la galay uu yaal wax walba oo soomaaliya ku saabsan diblomadsiyada ay taal bal ka waran haddii ay waxaasu cadow u gacan geli lahaayeen soomaaliya waa la ogaan lahaa waxay tahay oo dhan laakiin alxamdulilah geesi geesi dhalay cabdi dheere ayaa ilaahay usoo saaray meeshana uu ku badbaadiyey taariikhduna ay xusaysaa waxaan aada uga mahadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah oo xusuustay howshii uu qabtay jenaraal cabdi dheere ee si degdega u dalliciyey jenaraalnimo inuu siiyo marka wasiirka qorsheynta wuu fadhiyaa wasiirka arrimaha dibadda wuu fadhiyaa waxaan codsanayaa waxa weeye wasa- wasaaradda qorsheynta waxaa jooga liibaan yare oo ah caruurtii meeshan ku kortay oo hadda taariikhda la sheegahay uu qaaday odaga iska dheereeyey oo markii dambe la soo celiyey markii xoogaa arrintu eroonaa liibaan baa ka shaqeeya ona aqaan shakhsi ahaan wasiirka qorsheynta wasiirka arrimaha dibadda iyo waxaa ka codsanayaa wiilashaas in waxa ay mudan yihiin wixii la siin lahaa aabbahood dhaxalkiis inay helaan aabba wuxuu ka tegay inay helaan waxbarasho ha ahaato dallacaad ha ahaato tixgelin gaara ha ahaato hadda liibaan waxaan ku ogaa inuu hayo xafiiska human resourceska waa meel yar waa inuu ka dallaco wasiirka qorsheynta wuu maqlayaa Ee, wasaaradda maaliyadda waxay diyaar u tahay ciddaas wixii lala qaban karo inay qabato allah u naariisto cabdidheere saraakiisha boliiskana tusaale inuu u noqday ayaan filayaa inuu haddana kor u qaado magaca boliiska nin boliisu ahaa askari kasoo bilaabay ilaa jenaraal ku tegay marka jenaraalada waa fadhiyaan maanta waxaan codsanayaa marka waxa weeye meel kastoo ammaano ah sida lib- ah, waxaan dhihi lahaa cabdidheere inaad ugu dhimataan oo noo haysaan sirta dowladda waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hadalkan mas-uuliyiintan ku socotay dowladda federaalk soomaaliya weybaha ka eedeeya hila kulan kooban walqabadshii warbaahinta dadyowga shacabka lala socodsi oo masalan sheegow janaal cabdidheere ka qubsoontay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciyaala ku soo kutabayna sidaha mas-uuliyiintan hadal iyo sheegay in tixgelin gaar ah lasii waanhajeediye ciidanka haramacad oo gacanta ku dhiki xubno kutirs xubno hubaysan iyo gaari amase baawur iyo wadadeen dagaal andhexeey ciidanka booliska dowladda federaalk ee haramacad iyo ururka al-shabaab ayaa weyba xalay isu kordhiyay deegaanka haawo abdi ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka weybana lkanaadaku helahayna faahfaahino shalgadiyeysan dagaalkan ayaweyba use bilowday ku gadaal hamadii xubnaha ku tirsan ururka al-shabaab iyo weerara ka qaadeen bar control oo ciidamada haramacad iyo kala haayeen deegaanka haawo cabdi gaar ahaan meelaha laka ilaaliyo wadada iiska hiraasa muqdisho iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saraakiishan ku tirsan haramacad yoybayo sheegeen in iyo isku difaaceen weerarkii inkakoy dhinaca ururka al-shabaab islamarkaasina iyo dhiyeen isudhiih dagaal kooban oo dhex mari lamada dhinac walow markii damba xaaladda iyo si caadi ah ka noqotay guulna lakuderi didowgii ururkii weerarka qaadi bartan control isku difaaceenna ciidanka haramacad oo barta control ku suganay si kastaba al-shabaab ayaa horey weeraro on iskajar haano toose iyo haano qarahyo ah oo khasaare dhali waybayo qaadana injineero turki ah oo iyo ciidanka booliska haramacad oo ku suganay wadada iskiraas magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo xilligaasi ku socday dhisidda wadadaas beelo warka hiraabnama dhegeystayaal ku dhegeysadahay tagna weybo radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka saddex qof ayaa laka dilay goob odbixin oo kiyaalah ethoobiya ankiyalaan saddex qof ayaa haweyba lakadilayaa la dilay kadib markii alhaa ka qaadi goob odbixin eh weerar kilomitr ahaan anjarta boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan kilomitr magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya islamarkaasina dhow guriga ra-iisul wasaare doctor abiy axmed sarkaal ku tirsan guddiga doorashada weyba uuse sheegay in dadkaas la dili iyo shalciyin qof qof boolis iyo xubin ku tirsan maleeshiya iyo sarkaal maxallie sacuudiga oo diban bilaabo doona deeqda shidaalka ee bakistan dowladda sacuudiga ayaa diban bilaabo doonta deeqdaasi kadib si dowladda bakistan lankudheeraya xiriirka iyo galangalka iyo iiraan la leeta ee arrimaha dalkaas wargeyska ku faaloodow arrimaha dhagaalaha ee the financial times yowayba uuse qoray in kelinimadaas la bilaabo doona bilaha socota ee julaay iyadoo qiimaha deeqdaas iyo ka kici doonta amase kakaha doonta la eri sanadkiiba deeq deerasa hal dhibic shan bilyan oo dollar warkan ka eedan heshiiska shidaalka ee dowladaha sacuudiga iyo bakistan wada deeri ya ah koo bakistan laha ku wareejow xiriirka iyo kolu dhexeeya iiraan warkii dhegeystayaal radio baydhabo hiraabmaadun isinku dhegeysta asaganta iyo ninkii agii saciid iyo warkaa siin saaray caniraha siin saari antana hasiinku jeediyahay warkanku kale lamideen timarkale hawda dib oon kulamaana saas iyo ammaana alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu